haatan waxaad kusoo dhowaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno soomaaliya iyo cuba oo soo ceshtay xiriirkooda afartan iyo lix sannadood kadib saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
yoaatodobadii wax ka yar afartan iyo sideed saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la taliyayaashii xagga milatariga ee soomaaliya ka jooga cuba lasoo safatay wixii ka dambeeyey afartan iyo lixdaasi sano ma jiran wax xiriira oo u dhexeeyey soomaaliya iyo kuuba nooc kastaba ha ahaadee xilligan la jooga se dowladda soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed haddaba muxuu ka dhigan yahay in soomaaliya ay soo celiso xiriirkaasi maqnaa muddada ka badan afartanka sano waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee toddobaadkan sida ilo xog ogaaloo ku sugan madaxtooyada soomaaliya ay ila wadaageen waxaa codsiga koowaade ah in la soo celiyo xiriirkaasi ka dhexeeya labada dowladood wakhti hore codsaday dowladda cuba wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada new york madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fadhiistaan xiriirkana dib loo soo celiyo haddaba doctor cabdi shire warsame waxaa muddo afartan sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo diblomaasiyadda soomaaliya wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee cuba iyo soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyeyba soomaaliya iyo cuba waxa ay samaysteen xiriirka kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii bay markii u horreysay soomaaliya safaarad ku yeelatay ee dalka cuba safiirkii ugu horreeyena wuxuu ahaa yuusuf dhiig in la odhan jiray oo taliyaha ciidanka cirkana ahaan jiray markii hadda u dambeysana safaaradda soomaaliya ee china joogay waagaas toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo afartii bay marka xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynhayo waxay ahayd arrimo haddeertaan loo baahan yahay laakiin waagaas anagu bahidaas ma dareemi jirin oo ahayd waxaa la yidhaha darisaynta iyo amniga sugidda amniga magaalooyinka ayay aada nooga caawi waxaana keenay xiriirka markaas soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhex lahayd ururada caalamiga ah gaar ahaan waddamada ururada dhexdhexaadka ah dowladaha dhexdhexaadka ah marka halkaasaan kuba iskala qaadnay waagaas markaan safaaradda furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda cumar carte ayaa ahaa
soomaaliya ayaa kuuba iyo midooda soofiyadeedba ku eedeysa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii inay qayb ka qaateen dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya lana safteen ethoobiya xilligaasi iyadaoo midooda soofiyadeedna ay ku sheegeen soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi waxaa taasi ay noqotay in muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eryey maalinkii xigay markii la joojiyey xiriirka waxaana si lamida taasi soomaaliya dib ugu soo noqday ardadii iyo diblomaasiyiintii soomaaliya ka jooga cuba xilligaasi ku dhowaad kun iyo shan boqol qubaro xagga milatariga ah shaqaale dowladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay midooda soofiyadeed iyo cuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho maxamed allabari waa aqoon-yahan barashara ka ah dalkan maraykanka waxa uu ka mid ahaa ardadii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyey dalka cuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay wuxuu iiga warramay sida xaalka uu isu bedelay maalinkaasi markii la eriyey diblomaasiyiintii cuba iyo midooda soofiyadeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si deg deg ah ugu soo noqdeen markii lanoo diray afar sanaan joognay kuba marka dabeetana waxaa dhacday dagaalkii waa kii ruushya kuubaba dhanka iyo yeman xataa waa kuwii maray dhanka etoobiya marka de t v-gii kuuba oo ka sheekeynay gardarada soomaalida wada ee etoobiya ku wada iyo wixii annagana aad buu noo noo dhibay inkastoo ina yidhaaheen iska jooga haddaad wax barataan baad waxna yeeli kartaan ad nacabtihiin haddaad najeceshiina idinkoo waxbarti baad wax noo qaban kartaan waxana uu dhammaan karaa iska jooga laakiinse t v gii baan la dhegeysan karan idaacadii baan la dhegeysan karayn ardaydii saaxiibada ahaayoo kale war soomaadu gardarana maxay ummaddan hantiwadaaga u baabiinayaan ayaan xamili wey ayaan xamili wey marka waad ka soo baxdeen marka qoladii hore horta waa la masaafiriyey shan naga mid a oo aada u hadlayay marka iyo dabeed baan intaydii hadhay waxa wakiil ka noqotay soomaali ciraaq baa ka noqotay safaaraddii ciraaq baan tagnay oo nukunihi annana in lana celiyaa rabnaa markaasaa lana diyaargareeyey in lana celiyo haddaba markii ardaydii soomaalida ay soo noqdeen xaalka muqdisho siduu ahaa waa kan mar kale maxamed alle bari oo xusuustiisa dib u celinaya markaan xamar ka soo degnay maalintii ku xigtay waxaa lanoo qabtay in siyaad barre aan la kulanno markaa siyaad barroo de anu markaa dhulka ka tegey aan de cajiib u haystay baanu kolkaa ii ahaana aniga runtii ayaa markaa soo noqonnay waxaan meel baanu ku xeraysnayn xalana layidhaha baanu ku xeraysnayn marka sideeddii baanu tagnay siyaad barre wuxuu soo galay kowdii meelaha ayuu soo ayuu soo galay markaasaa uu nala kaflamo wuxuu yidhi war kaasna wuxuu yidhi afgembi baa ka dhacaya soomaaliya meedinku idin soo diro wax bedelaya markaasuu yidhi waar waan kaftamayaa dadkiinana waddani baa tihin idinkaa u yimid ummaddiina soo awadeed oo soo yaacdeen ayuu ayuu nagu yidhi markaa halkaa noo akhriyay de kolley horta sidii wixii aan filanay wanaagii aan filanay markaan ka tegay de ma arkina hoos buu xooga ku dhacay ilaa xad dagaalkii xabashidana de waa kii aan ka soo baxnay markaa dagaalkii xabashida markaan ka soo baxnayna waxaa la yidhahaa generaal guulaystay iyo generaal laga guulaystay midnaba hadduu soo noqdo waddanka u dhameeya waa kan mar kale doctor cabdi shiro warsame oo sharaxaya waxa soo dedejiyey khilaafka labada dal markii horeba intii aan dagaalkii seven seven intaanan gelin waxa oo khilaafka soomaaliya iyo etoobiya oo ku salaysnaa dhulka soomaali galbeed ayaa waxay aad uga shaqaysay arrintaas sidii xal loogu raadin lahaa laakiin arrintaasi waa barkii waa socon weyday iyagu kabacdina waa xiriirka nagii waa xumaaday waxay galeen dagaalkii waxay u soo galeen si aad u xoog badan oo weliba ruushka ka xoog badana oo ayay u soo galeen kabacdii ayagana waagii dambe markii dagaalkii ay soo galeen waxaa laga qabtay nin sargaala oo sargaal baa laga qabtay gaashaanlayn oo ahaan malaynayo oo la oran jiray orlando carlos orlando carlos baa la oran jiray waxaa arrintaas aad uga shaqeeyey oo dowladda cuba iyo u dhexeeyey markaas soomaaliya muxuu ahaa ninka ururka laanqayrta cas ee adduunka haystay oo la oran jiray ahaa gobarnatorihii hore ee muxuu ahaa bangiga switzerland ninkaas laakiin markii dambena waa loo sii daayey haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo wakhtigan dad badan ayaa u riyaaqay ambasador axmed ciise cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu iiga warramay soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi horta waxaa jira mabda guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto oo ah mar kasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay mar kasta oo dalkaasi uu u arrintiisu fiican tahay maxaa layaha sumcadiisu wanaagsan tahay ummad badan uu xiriir la leeyahay faa'iidada ka dhalan kartaana ay ay badan tahay waxaa ka dhalan karta isdhaafsi maxaa layahda diblomaasiyiin oo labada dalba u fiican xataa xagga dhaqaalaha xagga iskaashiga ganacsiga xagga iskaashiga waxbarashada xagga iskaashiga xiriirka caalamiga iyo maxfalada ama meela maaragtay maxfalada adduunka marka mar kasta oo xiriirkaagu ballaaran yahay mar kasta oo faa'iidada kaaga dhalan kartahay sumcad ahaan iyo dhaqaal ahaan dadkaaga iyo aqoon ahaanba dadkaaga oo uga dhalan kartaa ay badan tahay
si lamida doctor cabdi shiro warsame oo ah diblomaasi in badan u soo joogay arrimaha diblomaasiyadda soomaaliya ayaa waxa uu qabaa suurtagalnimada in soomaaliya wax badan ay ka faa'idi karto soo celinta xiriirkii cuba ee burburay afartan iyo lix sano ka hor waa haddii ayuu yidhi diblomaasiyiinta soomaalida ay u muuqdaan kuwo firfircoon oo ka faa'idaysan kara dalalku markay xiriirka samaysanayaan dana muuqda iyo dana dib ka dhasha yaa diblomaasiyaddu keentaa waxna waa wax muuqda oo markaa raad la daba joogo waxna waxaa weeye wax dib ka dhasha cuba muxuu ahaa juqraafi ahaan waynu kala fognahay laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwo kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow marka waxaan rajaynayaa de adduunku waxa ugu yar oo dal dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad xiriir diblomaasiyaed leeyihiin waxaa jirta mar galaangalba galaangal bay dalalku isu sameeyaan codod bay isku taageeraan dal kale oo aadan cod ka qaadan karin baa dalkaas kaleba loo dirsadaa mar walba haddii dalalku xiriir leeyihiin xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa laakiin waxaa mar walba aad u faa'iida badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu
ambasadar axmed ciise cawad wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa isna sidan u darasaya
soomaaliyana hadda weli hay-adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican inoo ku shaqayn mayaan laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho cuuba waa dal mathalan waxyaabo badan ka horeeya waxay caan ku yihiin mathalan caafimaadka waxay siin jireen soomaaliya iyo dalal badan oo ka mid a schoolarshipyo waxay inoo tababari karaan dhakhaatiir iyo arday badan baynu u dirsan karaa marka waxyaabahaas ugu muhiimsa waxyaabahaas ka kaashan karo innagan waxa xagga ganacsiga de waa waa kala durugsannahay inkastoo laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay laakiin cuuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood adduunka aada ugaga horeyso sidaa daraadeedna soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto
danaha iyo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo cuuba xilligii uu bilaabanaya oo ku aadaneed saddex sano kadib markii uu burburay wuxuu intiisa badan ahaa tababaridda ciidamada ganacsi aan sidaas u badnayn iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo qubarada dhinaca kaleetae milatariga inkastoo haddaba diblomaasiyiinta iyo aqoon-yahanada aan ku waraystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan inuu wax badan xiriir kasta oo la soo celiyo uu wax u tari karo soomaaliya wakhtigan oo kasoo kabanaysa dagaallo iyo dhibaatooyin haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iidaysiga soomaaliya ay ka faa'iidaysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta soomaalida ay uga faa'iidaystaan saaxiibtinimada cusub ee cuuba ay la abuurayaan barnaamijkii bandhiga v o edana waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo